ka maamul goboleed ahaan miyaa loo diiwaan gelinayaa miyaa wada xubnaha wada misena waa mid howlman arrinkaa ma rabo waana kuu sheegay inaan ka hor dhacno ilaa maaragtay muxuu ahaay ay damaystirkeeda la gaaro orana maayo puntland baa wada orana maayo xubnahaasaa wada laakiin in uun aanu badaha soomaaliya iyo dadka sharci darrada khayraadka kalluumaysiga kaga gurta in lagu daba jiro oo aan insha allahu mar dhow lasoo bandhigi doono waa kuu sheegay waxaa la sheegaa in xeebaha soomaaliya lagu daadiyo haraaga sunta nuclearka warshadaha ee dowladaha waaweyn ogaantaa ma jiraa wax arinkaas oo waad kala socoto
ma rabo haddi arrinkaas u dar wax badan dadku ay sheegaan in aan waxaan jirin la sheegana ma doonayno annagu haddeer sum baa lagu daadiyay haraabaa muxuu ahay la keenaa oran mayno waxaana qabaa inaanay jirin arrimaha dadka wadaana waa dad doonaya inay khayraadka dalka soomaaliya ummadda gadasha u bahdageliyaan si kalluunka iyo khayraadka aragoostada badda soomaaliya ka soo baxdaa loo yidhaahdo waa sumaysan tahay iyaan loo dhowaanin dad allifaya baa doonaya inay maaragta muxuu ahay arrimahaas oo kaleeto yidhaahdaan horena waanu sheegnay dacaayadada caynkaasay damceen hadda ka hor in lagu furo badda soomaaliya arrimahaas markii la hayo dadka hayaa daliilkeeda ha keeneen haddii kaleto dacaayadda ay ku wadaan iyagaa gurta oo xada kuwa waxaas wadaa badda kalluunkiisa kalluunkeedii bay xadaan si markaa muxuu ahaayey kalluunka ay xadeenna uu suuq u yeesho oo magacyo kale iyo maarkooyin kale bay ku qoraan waddamo kale inay soo saareen oo kalluunkii badda si kalluumaystadii soomaaliyana u shaqaysan kara weye marka arrimahaas idinka saxaafadda ayna ka digtoonaada markii wararkaas oo kale laydiin sheego waxaa la doonaya dadka in loo bahlageliyo khayraadkeenni iyo baddeenni iyaguna ay kor ka gurtaan markaas muxuu ahaayey hadday sun ku daadkeen iyagaan gurteen anaa idiin sheegaya sun hadday ku daadkeen iyagaan gurteen waanayna ka ogyihiin marka sun horta warkaa xaggeeda dhiga badda way gurtaan kalluunkii bay ka gurteen waddamo fara badan wey waa lasoo sheegi doonaa markaasan maarata muxuu waxaa aan xaqiiqiyan aan haynaa mid ka mid ah rag howlwadeennadii hore ee xeebaha soomaaliya ka kalluumaysan jiray ah in uu inoo caddeeyey mar aan waraysi la yeeshay laba kun iyo lixdii in xeebaha soomaaliya lagu daadiyo macnaha waxyaabaha haraaga ah qashinka arrinkaas ayaan xaqiiqinaysaa laba kun iyo saddexdii war aan ku siiyo hadda ka hor rag baa siyaasiina xataa hadalkaas qaar waanu ka doodnay iyagiiba inba waxa dib adiga kugu noqonaya haddaad tidhaahdo waxaan gurigaaga online iyo muxuu ahaye qurun aan online baa gurigaaga waxa taalla qurunkaas oo aagiba laga cararo adeer wax dhib adiga kugu soo noqonayo waxaa la doonayaa soomaaliya waa dal qaniya dad kalluumaystadaha inay shaqaysan waayaan baddi kalluunkeennina lagu bahalageliyo in siyaasiyan nolola diro ganacsi ahaan nolola daqaalihii lagala dirado dadka soomaaliyeed waa inay dadka soomaaliyeed aragti fog yeeshaan haba yaraatee wax waxaa la doonayaa in international hadhow la geliyo oo la yidhaahdo baddi kalluunkaas waa sun muxuu ahay sun baa lagu daagtay ma jirto wax ka jiraan ma jiraan haama sunaan la helin wax dacaayadaadkaas waa maqallay saxaafaddana laba kun iyo lixdii iyo toddobadii annaga la sigayo aad baan uga hadallay guddi baarta baanu dalabnay xataa waa la tegey waa la soo waayey international sababto waxa weeye mar baaba waxaa la joojiyey khayraadkii iyo kalluunkii la qaadan lahaa dalka oo dhan halmar waayo la dhaqaala burburin bay ahay waxaa la rabaa in dhaqaalahaagana la qaato adigana kaaga la burburiyo ma garato kalluumaysataada suuq weydo ganacsataada suuq weydo in maaragta muxuu ahay lagugula diriro marka arrinkaas haba yaraatee wax ka jiraan ma jiraanin dadka waxaa fidinayana waa dadka khayraadkeenna gurta oo maarko kale u sameeya processin kale ku sameeya maraakiib badda in waddamo kale ka soo baxday khayraadkii badda kalluunka ka soo baxay soomaaliya magacyo kale loo sameeyo taas ma loo qaadan karaa in aad haddii aan kula kastamo adigu nafs ahaantaada shirkadaha kalluumaysiga aad qayb ka tahay oo aad qayb ku leedahay sidaas darteed si aysan manaha arrinkaasi aanan u dhicin ayaad u leedahay arrinkaas oo ma jiraan iyadoo uu jiro arrimahaas ay soo baxayaan muddo in muddaba ay socdaan maya anigu waxaan u hadlayaa kalluumaystada soomaaliyeed meel kasta joogaan sababtoo xeebta ugu dheer afrika baynu leenahay saddex kun iyo saddex boqol iyo soddon kilomitir xeeb ah dherarkeedu yahay baynu leenahay xeebtaas waxaa ka wada shaqaysaa waa kalluumaysto soomaaliyeed haddii waxoodii dadka loo bahalageliyo layaa sunbaa ku daatay halka weeyo iib ay u waayaan intaasoo dhan baa olmana u baaba'aysa oo ummada anigu iyagaan u hadlayaa ma garata aragti dheerna waa inaan u leenahay waxa jira oo la doonayo soomaaliya siyaabo badan baa loola diriray dadka soomaaliyeedna garan waaye habka iyo siyaasadaha lagula diriray inay ka fikiraan aragti dheerna u yeeshaan dhaqaale ahaan iyo siyaasiyanba soomaaliya in loo burburiyaa la rabaa waxa weeye mid walba waynu ogsoonnahay waxyaabaha ina kama dhahsoona sida ay ku bilaabatay sheekooyinka xamar iyo argagixisada dowladdii soomaaliyeed ee sharciga ahaydoo jirta baa loo awoodi waayey boqol kun in la siiyo niman argaxiso la dirir la yidhaahdaa hal milyan laba milyan loo geenayo waxa ka dhacay baa maanta ka dhacay soomaaliya aynu ognahay oo ka bilaabno ma garan waxna kamay qaban kari waayeen maanta oo dowladdii jirtay baynu dacmi siinayni laakiin ujeeddadu ma aha inay maaragtay muxuu ahaaye kuwa wadaadada oo leh diin baa lala dirirayaa diinta habka duwan baa loola dirirayaa oo iyagii baa lagu adeeganaya marka anigu ma qabo siyaasiyan dadka soomaaliyeed inay aragti dheer oo fog yeeshaan oo waxa mustaqbalkooda iyo aayahooda lagu burburinayo inay ka fogaadaan taxadar badanna ka qabaan baa u fiicnaan lahayd welisu wuxuu yidhi balwa xeerday balwa xofiid war wax badan in loo aragti dheeraada baa roon soomaaliya dhinac walbaa lagala dirirayaa inay dadka soomaaliyeed gartaan weeye sacaayadaha raqiiska ah oo la doonayo in dhaqaalahooda iyo siyaasadooda intaba lagu burburinayo
haddii aynu ka gudubno dhinacaas arrimaha sunta iyo badaha aynu ka gudubno adiga waxaad ahayd mas-uul hore oo maangoleedka puntland ma jira wax la taaban karo oo maanta dadka hadda deegaan ahaan ku abtirsada maamul goboleedka puntland oo ay ku xisaabtamayaan cali cabdi awaare xilligiisii ee arrinkaasi la fuliyey
wallaahi horta runtii taariikhdaa wax walba xusta taariikhdaa wax walba xusta waxaasaan ahay iyo waxaasaan qabtay iyo waxa ka roon shacabka muraayadda ahe iyagaana ogsona iyagaana la weydiinaya anugu haddeer odhan mayo kaasay tahay iyo kaasay tahay iyo kaasay tahay laakiin waa waajib isaaran markii qofku mas-uul uu yahayba inuu ummaddiisa wuxuun taariikha uga tago waxna u qabto marka annagu hadde wasaaraddan joognay waxay ahayd dowladaha hoose oo arrimaha local governmentska wixii aan ka qaban karnay oo markaa awoodda ilaahay uuna waafajin karayna waanu qabanay ama ha noqoto dhammaanba degmooyinkii oo golayaashii deegaamada loo dhisay ama ha noqoto in maaragtay muxuu ahaayey sharciyadii deegaamada aanu u samaynay oo sharcigii dowladaha hoose iyo sharciga caasimadda puntland iyo sharcigii dhulka iyo intaba xilliga anigu aan joogay baanu sharciyadaas horey ugama jirin puntland shuruucdaasoo dhan aanu u samaynay golayaasha deegaankuna hore ugama jiri jirin puntland intii anigu aan wasaaradda joogay baanu ka dhisnay inay dadku ay soo doortaan golo degaan oo iyagu ay iska leeyihiin oo shacabka degmadaas ay maaragtay soo xisheen taasu ka turjumaysa rabitaanka iyo aragtida shacabka waana midda maaragtay muxuu ahay loo baahan yahay wasaarad wasaarad hore uma jiri jirin u dhisan oo wasaarad la dhiso wasaaraddii ugu horreysay baanu ahayn oo waxa weeye wasaarad labiyo toban qol oo qol walba suuligiisii gudaha ku leeyahay iyo hoolkii shirarka iyo wax walba dhammaystiran marka maaha anagu inaan sheeg sheegna taa ummadda ayaa muraayadiiho sheegaysa qof walba wixii u qabtay ummaddayna dhaxal u tahay wixii la qabtay ma garat waana xil saaran qof kastoo mas-uula inuu ummadda uun taariikh uga tago wixii markaa inta uu mas-uul yahay wixii markaa maaragtay karaankiisa uu qaban karo
bal adiga isbarbardhig ku samee xilligii maamul goboleedka puntland xiliyadii uu soo maray intii aad mas-uuliyadda haysay inta aad hadda banaanka ka joogta xilligii cabdullaahi yuusuf iyo cabda muse iyo kan cabdiraxmaan faarooda waxyaabihii isbedeladaas dhahan wallahi anigu dee wax badan iyo barbardhig kuma samayn karno oo dee kolley qof kastoo mas-uul ah waxaa la gudboon inuu wax qabto meel kasta hala gaadha wixii karaankiisaana wuu qaban karaa marka dee kolley hadda xilliganna waa xilli weli bilow yihiin oo u socoto hadeer sanadii xoogaa ay joogaan qolada cusub qolyihii horena xilliyadoodii way soo dhammaatay markii qoladan xilligeeda uu dhammaadana taariikhda wax walba xusi doonto oo anugu ma rabo inaan hadeer ka hordhaco oo qolo walba wixii ay qabatay markaasaa isbarbardhig la samayn karaa laakiin ninka haddanba bilow ahay hadduu yidhi in laga hordhaco ma qabo marka qof walbaba waktigiisa markii uu maaragtay muxuu ahay xilligiisii waxay la tahay waa mas-uuliyad saarano waana wax taariikh oo ummadda uun kolley uuga tegay
bal haddii aan arrimaha puntland aan dib ugu soo noqono maxaa ka jira cabdullaahi siciid samatar nin uu yimid dalka yemen islamarkaana uu la kulmay cabdullaahi yuusuf iyo rag ganacsata ah oo waaweyn oo reer puntland ah lana doonayo in xaaladda puntland waxyaabaha nabadgeliya darada ah ee ka jira in arrinkaas wax laga qabto laguna ballamay bishaan aynu ku jirno ee toddobaad cabdullahi yuusuf inuu yimaado dalka soomaaliya gaar ahaan maamul goboleedka puntland
horta arrinka waxba kama jiraan cabdullaahi yuusufna oday soomaaliyeed weeye oo madaxweyne puntlandna uu ahaan jira hadeerna madaxweyne soomaaliyeed buu soo noqday cid lagu xuuxinayo hadeer la leeyahay maaragta muxuu ahay dadku dad waaweyn baa layahay nin mas-uul uu ahaa isagana sumcadiisa in meel lagaga dhaco ma fiicno oo hadduu oday ahaa in waxaan jirin laga sheego anugu ma qabo meelay ku kulmeenna hadeer nimanka aad sheegayso ma ay jirto waxaasoo dhanna waa dad uun dee wax boonbooninaya horena waan kugu sheegay olman middaas inaan waxaan jirin kasii hadlana aniga hadeer imaba qofmana oo aan idhaahdo waxaasay tahay kaasay tahay wixii jira wax iga weydiiye
haddii aan isla dhinacaas oo isla puntland aan eego waxaa la sheegay in madaxtooyada puntland ay joogaan saraakiil ajnabi oo dowladaha dariska ka socda isla markaana xariif ay ku leeyihiin arrinkaas maxaa ka
iyo arrimahaas waxba kama jiraan arrimahaas waa maqalaa dadku waxbay intaa waxay sheegaan waxa weeye dowladaha dariska etoobiya haddaynu ku dhow etoobiyana safaarad bay ka furatay xafiisay madaxtooye ku leedahay ma jirto ma garat marka hadday day joogayso saraakiil ka joogtana xafiisyada ay leeyihiin iyagu bay ka joogaysaa xafiis madaxtooye saraakiil joogtaa ma jirto marka mas-uuliyiinta baana wax ka weydiin kartaa anigu hadeer muddana dalkii waan ka soo maqnaa su-aalahaasoo kalena hadeer hadee inaan waa igu xadgudub ah inaan xataa maaragtay muxuu ahay wax ka idhaahdo mar haddii ay ku leedahay xafiis maamul goboleedka puntland miyaana dhihi karin waa ay qayb waayo miyaan dhihi karin macnaha arrimahaas qayb maya xafiiska ay ku leedahay waa dhinacii xiriirka oo fiisooyinkii awal loo doonan jiray wadamada jaarka ama maaragtay muxuu ahay in sababa ay dadka dhib ku qabi jireen ayay fiisooyinkii waxay ka helaan sida hargeysaba ay uga furteen qunsuliyad ayay qunsuliyad kaloo xaggana ka furan tahay oo ah fiisooyinkii iyo maaragtay dadkii inay isu socoto dadka soomaalida dad waxa weeye u baahan inta badan caafimaad inay dibadaha mararka qaarkood u aadaan inta badan caafimaadkaas dhaqaatiir dibadaha bay u aadaan haddayn fiisa haysanna hadi ma tegi karaan marka safaaradahaas ama kuwii ganacsiga ahayo markaa badeecada geynayay haddaanu markaa fiisa haysan marka waa uun xiriirka labada dal fiisooyinka maadaama adigu horey aan lagu sheegay in aad mataliyaha ra-iisul wasaaraha dowladda kumigaarka aad tahay idaacadahan aan ka maqan maqalnay ra-isul wasaaraha dhowaan waxa uu sameeyey baxdilaad isku shaandhayn waa markii labaad in uu sameeyo isku shaandhayn golaha wasiirada uu mudal maxay soo kordhinaysaa isku shaandhayntaas maadaama adi aada malataliye dhinaca dowladaha hoose iyo dowladwanahaga iyo arrimaha aada kamid ah
horta hadda anugu xamar ma tegino mana joogo waxaanan hadeer ogaalkeed ulahayna wax badan inaan ka idhaahno hadeer lama habboona waxaana qabaa kolley uun isbedel kasta oo la sameeyaa kolley uun waxa uu lee yeelan karaa uun wuxuun uun uu isbedelo markaynu ra'yil caamka dadka weydiino ummadaha iyo aynu idhaahno maaragtay muxuu ahaye dadku in badan ba hadda waxay odhan karaan kolley waa dhici kartaa in isbeddelkaasi wuxuun uu keeno waxay ku xihantaha mas-uuliyiinta la magacaabay oo xilalka kala duwan loo kala magacaabay ee ku cusub qaarkood hore bay in badan u wadaba joogeen inay la yimaadaan isbedel iyo dadaal dheer marka kolley uun sida hadda ay u shaqeeyaan bay ku xihan tahay mas-uuliyiintaas la magacaabay maldhihi karaa adigu xilkaas gebi ahaan macnaha waa iska yara fogeynaysaa oo kale ayaanu dhihi karin
haddee mar haddaanan meeshii joogin waa wax badanoo hadeer anugu aan ka oran karaa baaba iska yar oo aanan xamarna tegin ma garan haddii aan dhinac kale uga gudubno halkan waxaa ka socda waxaa jooga guddiga dastuurka ee federaal waxa ayna wadaan qoraalka dastuurka jumhuuriyadda soomaaliya waxyaabaha ugu waaweyn ee la sheegana waxa weeyaan waxa la yidhaahdo in dawladdu ay ugu guurto meelgaarkan federaal arrinkaas federaal bal adigu ra'yigisee laga yeesho dee federaal inaga keliya male caalamka wadamo tiro badan baa federalism system ah oo etoobiyada hadeer aynu jaarka nahay waxay leedahay dowla degaamo iyo federalism system marka waddan kastaba federal system uu ka jiraa marka dalalka federaalka lebaynu ka midna federaalkan annagu aan doonayna ama dawladdu ay doonayso inay uga gudubto muxuu yahay maya dee waa in dowlad goboleedii ay jiraan oo maaragta muxuu ahaay afar gobol saddex gobol intii israaci ka dhaaba ay samaystaan dowlad goboleed nidaam federalism waana midda keliya oo dal aan soran karno wax badan buu maaragta muxuu ahaay u soo kordhin karaa markii qof walba inuu xilli ku saaro degaankii uu isagu joogay baa imaanaysa in ay tartamaan baa imaan karta oo ay ku tartamaan siyaasiyan ay ku tartamaan dhaqaale ahaan ay ku tartamaan dhinac walba tartankaasi wuxuu keenayaa gobol walba marka inuu horumar badan gaaro hadduu kaasi nabadda ku fiicnaado inkan kalena nabaddii uu kula tartamo isna ilaa adnaha kaasi iyuu nabadda kaaga fiicnaanay adna hagaaji nabaddaada marka waxay noqonaysaa arrinta inay baahdo odagow baadiyaha joogaa xil iska saara nabadda wiilkiisa uu u diido inuu wax xun sameeyo muxuu soo kordhinayaa marka wuxuu soo kordhin karaa wax badan oo dee horumar la taaban karo markii nabaddii laga shaqeeyo horumar baa imaanaya dhaqaalihii markii laga shaqeeyo horumar baa imaanaya marka waxyaaba badan buu nidaamkii soo kordhin karaa
haddii isla federaalkaas aynu sii raacno maamul goboleedka puntland waxa uu sohdin la leeyahay hadda maamulkan somalilan waxaana ka dhex jiraan shaqaqooyin oo dhinaca xuduudeed waxsaas ah arrimaha marka miyaysan la dhihi karin federaalkan waxa uu qaybta qaadan doonaa in uu sii ziyaado colaadii hore u jirta maya maya ari wax isuseeye maaha wax isuseeye maaha waxa weeye wax iskuseeye ma ahan gobol iyo laba iyo saddex gobollada dalka soomaaliya waa la garan karaa markii ugu dambeysay sideed iyo toban gobol bay ahaayeen soomaaliya sideed iyo tobankii gobol ee soomaaliya hadba intii israaci ka dha waxay samaysan karaan maamul goboleed sharciga dastuurkay ku qaaxan tahay marka taqriir almasiirkana dadku iyagaa le degma hadday tidhaahdo anigu meeshaasaan rabaa inaan muxuu ahaay waxa weeye sidaasaan wax u doonaya degmadaasi baa maaragta muxuu ahaay brazil hadda toddobiyo labaatan gobol oo dowlad goboleed baa ka jira oo federal state state state uga jira magaalada la yidhaahdo brazilia oo caasimada u hana waxa la yidhaha federal district ma garan iyadoo degma ah bay federal haddana tahay taqriiran gobolna ma ay raaceen way raaci kartay laakiin haddana waxa weye federal district bay isu taagtay waana magaalo madaxa marka waxa weeye way qaadan kardhaa degmo odhan kardhaa anugu gobolkaasaan ku beeray waayo dadku taqriiral ay ka talintooda dadka deegaankaas iyagaa iska leh cid khasbaysa ma jirto puntland baan khasbayn somaliland baan khasbayn degmada dadkaas degan deegaankaas iyagaa odhanaya annagu sidaasaan aayaka talintayda u doonayna marka dadku iyagaale aayaka talintooda miyaan la dhihi karinba puntland asl ahaanteeda waa ay khasbaysaa gobolada sool iyo sanaag iyo dadka ku nool Maya.
waa ay khasbisan meel ma jirto maya lama dhihi karo Eh, cid khasabtana ma jirin waagii waa loogaa isma iyo waxgarad iyo kullu Eh, waxa weeye iyagaa seexay dadku iyagaa doortay joyska Eh, marka waxaa la eegayaa hadba meesha shacabku uu badan yahay aragtidiisa marka anigu saa hadda eh, waktigeeda dadkii aftida dadweynaha iyagaa iska leh inaan ka hor dhacnana ma doonayno waana wax la ogyahay oo dadku ay talintooda eh, taqriirada masiirkooda iyagaa ka taliyay dad kasta oo deegaan kastaba marka eh,
dhowaan dagaaladii ka dhacay buuhood leh waxaa nagu maqaalaa in waddo halkaas marta ee buuhood la marta oo ka timaada ilaa iyo berbero oo ka dhacda buuhoodle iyo beledweyne sahay ay u mari jireen nimankan kooxahan ee dowladda hubkacsan sidaas darteedna etoobiya ay halkaasi ay soo gashay maamul goboleedka puntlandna arrinkaas uu gudbiyey maxaa ka jira shicib aan wax- de saa kalama socdo maadaama aanan dee maamulkiina haddeer ku dhex jirin si wax badanna aanan xogteed ka hayn waxaanan xogteed ka hayn waxaase iyo waxaase waxba kama oran karo ugu dambeyn maxaad soo jeedinaysaa shacabka soomaaliyeed ee ku dhagaysanaya meel kasta ay joogaan
waa mahadsan tahay eh, aad baa umahadsan tahay aniguna miyow shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaan eh, u soo jeedinayaa midnimada iyo wadajirka iyo iskaashiga iyo waxwadaqabsiga iyo walaaltinimada inay ka wada shaqeeyaan soomaaliya waa dad isku luqada isku afa isku diina isku dhaqana Eh, waxa weeye taariikhda lahaan jirtay waxaana la doonayaa caalamka sida hadda ay muuqataa in taariikhda soomaaliyeed la baabi'iyo dhaqankii soomaaliyeed ee soo jireenka ahaa ee ay ahayd boqolkiiba boqol dad islaam ah in sumcadeedii la baabi'iyo ee iyadoo la doonayo in dhinacyo badan laga soo galo marka in dadku aragti fog ay yeeshaan ee nimana kan haddeer shidooyinka wadaa shidada joojiyaan ee waxa weeye cid haddeer ay musliminayaan ma jirto dadkooda islaam eh, ummad islaama weeye horena islaam u ahayde ee nin walbana iyaga ka mid ihina cid qoris kuma soo khasbino kuma soo muslimine waxa weeye sidii loo wacdinayay masaajida looga akrinayay bay hadday wax fahmeen ay fahmeene waxay la tahay ee kuwii fah- waxbarayna inay adeecaan oo ka joogaan shidooyinka iyo balada dalka iyo dadka lagu hayo dowlad iyo nidaamka la dhistana laga wada shaqeeyo sidii soomaaliya bal qarankeedii iyo midnimadeedii iyo wadajirkeedii qaranka soomaaliya dib dib loo eegi lahaa dib maaragtay muxuu ahaayey ee, dad jira oo caalamka ka jira ayaan u noqon lahayn waayo ee, wadamo badan baan haddeer soomaaliya dowlad ahaan xataa aan u ictiraafsanayn ee u yaqaan federal institution inuusan ee, governmentba aanay ka jirin waana wax la doonayay in lagu baabi'iyo masaalixdii iyo jiritaankii ee soomaaliyeed dan kastaba ha laga lahaadee dan baa laga leeyahay soomaaliya in siyaasiyan iyo dhaqaale ahaanba loo burburiyo laakiin in dadka soomaaliyeed ay gartaan fahmaan ee, dhibta iyo dadkan la xasuuqayay dagaaladan badan joojiyaan ummaddu af baa wax laysugu sheegi jiray geed hoosii baa la imaan jiray wax laysu sheego ninka masale hayaana hadduu masale hayo qori iyo xabad intaanu soo qaadan uu yidhaahdo war aniga masaladaasaan qabaa sidaasayna tahay ee, muxuu ahaye ee, la isula yimaado ee, culimmadii baa joogta intaasaan ku joojinaya aad iyo aad ayuu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa cali cabdi jaawaare soomaali soo ramayey hotel baana rama caasimada dalka jabuuti kudayii tobankii bishii toddobaad labada kun iyo toban